إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakay aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu khaarijiyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu weeraray duleedka magaalada muqdisho waxaa weerar lagu qaaday saldhig ay kenyaatiga ku leeyihiin gobolka wajeer ee dhulka soomaaliyeed oo ay kenya gumaysato ciidamada xarkada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaal culus ku qaaday jabuutiyanka ku sugan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa isku rasaaseeyey magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose alkataa'ib ayaa baahisay sawirada natiijadii ka soo baxday dagaaladii toddobaad ka hor ka dhacay deegaano ka tirsan hiiraan kuwaasoo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macawiisleyda beesha tunni ayaa garab istaagtay xarakada shabaabul mujaahidiin iyadoona sheegtay inay dagaal kula jirto shisheeyaha iyo dowladda federaalka cali wajiis ayaa qiray in xeerka ciqaabta ee dowladda iyo dastuurka ay ka buuxaan gaalnimo badan dibaddana subaxnimadan saakay waxaaad ku dhegaysan doontaan in ka badan toban qof oo ku dhintay qarax ka dhacay gobolka bundagora ee bartamaha dalka maali
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa axad dhegaystayaal saakay waxay ku beegan tahay labaatanka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan lix iyo tobanka bisha tobanaad ee labada kun labayo labaatanka kusoo dhowaada warkiiyo faahfaahsan sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu khaarijiyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxay sidoo kale mujaahidiinta al-shabaab saacadii lasoo dhaafay fuliyeen dagaalo iyo sidoo kale qaraxyo lala beegsaday kenyaatiga ku sugan dhulka soomaaliyeed oo ay kenya gumaysato iyo shabeellaha hoose waxaa howlgalladaasoo idil ka waramaya hashim ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay howlgallo isugu jira weerar toosa iyo qaraxyo waxay ka fuliyeen gobollada banaadir shabeellada hoose jubbooyinka iyo galgaduuda haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada shibis qarax kula beegsaday sarkaal kabtan ahaa oo ka tirsanaa dowladda federaalka qaraxa waxaa ku dhintay sarkaalkii lala beegsaday waxaana burburay gaarigii uu watay sarkaalkan lagu dilay qaraxa waxaa lagu magacaabi jiray maxamuud cukaash isla banaadir guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay qarax la beegsadeen dhismo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah dhismahan ayaa ah xarunta waaxda somow dheere ee degmada shibis halkaas oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka faahfaahin dheeriya weli kama soo bixin khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidamada halkaas qarax lagula beegsaday dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal ku qaaday fariisimayaal kala duwan oo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka goobaha ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ay weerareen waxaa ka mid ah deegaanka buufow oo hoostaga degmada jannaale waxaana halkaa ku sugnaa ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba qarax la beegsaday guri sarkaal ka tirsan dowladda federaalka uu ka deganaa degmada jannaale waxaana soo gaaray sida ay wararku sheegayaan dhaawac culus sarkaalkan gurigiisa la beegsaday ayaa magaciisa lagu sheegay nuur gaduudow isla shabeellada hoose waxaa laba qarax lagu weeraray guddoomiye ku-xigeenka deegaanka ceelasha biyaha ugu magacaaban dowladda federaalka kaas oo xilliga qaraxyada lagu weerarayay ku socdaalayay qaybo ka mid a deegaankaas waxaana dhaawac soo gaaray mid ka mid a ilaaladiisa dhanka jubbooyinkana rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal ku qaaday fariisan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya ay kaga sugnaayeen deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose dhanka gobolka galgaduudna rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fiidkii hore waxay dagaal ku qaadeen eeraboorka magaalada dhuusamareeb halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa jabuuti dhanka gobolka n f d ee ku jira gumaysiga kenya gabaaldhicii shalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisan ciidamada kenya ay ku lahaayeen deegaanka konton oo hoostaga degmada qorof xiraar ee gobolka wajeer waxaana xeradaas lagu weeraray garneelada garbaha laga tuuro faahfaahin dheeriya weli kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay weerarkaas lagu qaaday ciidamada kenyaatiga waa mahadsantahay haashim xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa isku rasaasayay magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose maxamed ciise ayaa faahfaahinaya magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ku dagaalamay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalk kuwaasoo deegaan doorashadoodu tahay magaalada baraawe xildhibaanada diriray ayaa lagu kala magacaabaa cumar sheekh cabdi iyo deeq waxaana dagaalkooda ka dhashay khasaaro soo gaaray xoolo ku sugnaa meel u dhow goobta ay ku dirireen ciidamadii ay kala wateen xubin ka tirsan booliiska maamulka koonfur galbeed ee ku sugan baraawe ayaa ka warbixiyey dhacdadan waxaa qalalaaseer ka dhex dhacay laba ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada baraawe cumar sheekh cabdi iyo deeq kuwaasoo diris ah laba guri oo soo horjeeda degan khilaaf soo dhex galay wax khasaaro ah neefaf xoolaa iyo qof noo sheegay in gacanta wax yar ka gaareen oo isagana kolley aanan weli helin intaan ognahay wax khasaara ah taas ayaa ka jirta ma ahan markii ugu horreysay oo dagaal rasaas laisku adeegsaday dhex maray xildhibaanada federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada alkataayb ayaa baahisay sawirada natiijadii kasoo baxday dagaaladii toddobaad ka hor ka dhacay deegaano ka tirsan hiiraan kuwaasoo khasaare xogan lagu gaarsiiyey dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macawiisleyda sawirada waxaa isdultaag kooban ku sameynaya maxamed cali waad mahadsan tahay mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawirada dagaalkii arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka yosooman ee gobolka hiiraan dagaalka oo dowladda federaalk looga dilay boqol toddoba iyo toban askari ayaa waxay mujaahidiinta kusoo furteen gaadiid iyo hub halka kuwo kalena ay gubeen waxaana la arkayaa sawirada wixii ay furteen iyo gaadiidkii ay gubeen intaba sawirada waxaa laga dheehanayaa in cagta la mariyey xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macawisleyda si guud sawiradan ayaa ahaa kuwa aada loo sugayay saacadihii lasoo dhaafay ee ugu dambeynna mu'asasada al-kataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawiradaas sawirada ayaa si aad ah loogu baahiyey baraha bulshada sida facebookyada telegaraamyada iyo websaytyada ee durbadiibana waxaa daawaday dad aad u badan ee hadda waxaa iga soo hor muuqanaya cabdisamed cabdulaahi oo ka mid ah ee wariyaashii ila daawaday sawirada ee cabdisamed soo dhowow bal maxaa kaaga baxay sawiradii maanta aad aragtay haddaan ka hadlo dhanka saanada iyo hubka lagala wareegay ciidamadii ku sugnaa saldhigaasi isugu jiray kuwa gorgor loo yaqaano ee uu turkiga soo tababaray iyo sidoo kale macawisleyda hubkii halkaas mujaahidiinta al-shabaab ay kusoo furteen wuxuu isugu jiray hubka noocyadiisa kala duwan waa qoryaha fudud kuwa darandooniga u dhaca iyo sidoo kale hubka waaweyn ee culculus sida kuwa garbaha laga rido ee lagu gubo gawaarida gaashaaman waxaa ka mid ah hubkaas qoryaha loo yaqaano bitemka rasaastiisa r b g ga oo kala duwan iyo rasaastiisa qoryaha fudud waxaa ka mid a beyka emka qoriga loo yaqaano akifo dhisabanka ayaa ka mid ah waxaa ka mid a hubka ay caanka ku yihiin ciidamada uu soo tababaray turkiga ee loo yaqaano gorgor waxaa ka mid a hubkaas qoriga loo yaqaano hoobyaha oo runtii lagu duqeeyo ciidamada marka aad eegto dhanka rasaasta waxaad isleedahay wuxuu ahaa saldhigaas runtii mid aad loo qalabeeyey ciidamadii ku sugnaa waxay mujaahidiintu la wareegeen gebi ahaanba kaydkii rasaas oo ay ciidamadan ku dagaalamayeen maxamedow agabka milatari ee lagala wareegay ciidamadii ku sugnaa saldhiga waxaa ka mid ah qaybta isgaarsiinta oo waxaa kasoo muuqanaya qalab casri ah oo in badanoo kamid a aan anigu garan sidoo kale waxaa sawirada iga muuqanaya aqoonsiyada kala duwan oo ay wateen saraakiishii iyo sidoo kale ciidamadii ku sugnaa saldhiga aqoonsiyada sawirada kasoo muuqanaya waxaa ka mid a basaboorka oo ay wateen iyo sidoo kale aidhikaarada waxyaabaha loo yaqaano sawirada waxaa ka mid a garaadooyinka iyo sidoo kale jagooyinka ay ku tixnaayeen saraakiishii ku sugnayd saldhiga waxaa meesha ka dareemaysaa in waxba aysan saldhiga ka harin ciidamadii ku sugnaa oo cagtala mariya dhammaantooda maadaama saraakiishuba ay ka carareen garaadooyinkii ay sheeganayeen oo ay ku faanayeen amaba lagu dilay iyagoo sita markaad fiiriso maxamedow turkigu dagaalkan wuxuu ka lahaa qayb aada u weyn oo waxaa in badan oo ka mid ah kasoo muuqanaya hubkii rasaastii saanadihii kala duwanaa ee uu ciidankan ku hubeeyey iyo sidoo kale qayb ka mid a caalamadiisa waa lagu arkayaa oo askartu waxaa isweydiinaysaa ma askar u shaqaysa dowladda federaalka mise waa askar turki ah waayo calanku waa astaan dowladeed askariguna marka aad ku aragto calan waxaad dareemaysaa inuu yahay askari u halgamaya waddanka uu calankiisu sito inkasta oo ay aad u fara badnaayeen intaas ayaan uga baxayaa bal adiga waxaad inooga warantaa gaadiidka iyo sidoo kale askartii meydadka ahaa ee bilqanaa ee fagaarihii lagu dagaalamay sawirada waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay meydadka ciidamada dowladda federaalka ee lagu laayay dagaalkii weynaa ee ka dhacay deegaanka yosooman ee gobolka hiiraan inta badan ciidanka la laayay ee waxa ay xabaddu ka haleeshay madaxa iyo qaybaha sare ee jirka ee waxaana la arkayaa iyagoo wada bilqan xerada ee askartan ayaa waxa ay ku labisan yihiin darayska ciidamada turkiga ee waxaana kuu muuqanaysa in inta badan ciidankii halkaasi ku sugnaa ee la xasuuqay ay ahaayeen ee maleeshiyaadka gorgor ee uu soo tababaray turkiga sidoo kale waxyaabaha la baahiyey waxaa ka mid a gaadiid kala duwan oo la gubay muddadii uu socday dagaalka gaadiidkaas waxay isugu jiraan kuwa xamuulka iyo booyado oo ay isticmaalayeen ciidamadii dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka yosooman waxaa la arkayaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wata raayada towxiidka islamarkaana ag taagan ee gawaarida gubanaysa ee ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka marka si guud sawiradan ayaa ahaa kuwa si aad ah ku faafay inta badan hadalhaynta baraha bulshadana waxa ay ahayd sawirada ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana lagu soo bandhigayay ee wixii ka dhacay xeradii lagu soo afjaray ciidanka dowladda federaalka ee deegaanka yosooman ee gobolka hiiraan beesha tuni ayaa garab istaagtay xarakada shabaabul mujaahidiin iyadanoo sheegtay inay dagaal kula jirto shisheeyaha iyo dowladda federaalka warbixintaas waxaa soo jeedinaya mahad kulan ballaaran oo muddo saddex maalmood ah ka socday deegaanka kunye barrow ayna iskugu yimaadeen odayaasha dhaqanka beesha toddobatol iyo toore ee gobolka shabeellaha hoose iyo jubbooyinka ayaa waxaa lagu garab istaagay xarakada mujaahidiinta al-shabaab beesha tunni ayaa sheegtay inay la dagaalamayso shisheeyaha iyo dowladda federaalka ugu horreyn kulankan waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa waxaana akhriyey suldaanka guud ee beesha tunni suldaan maxamed cabdulqaadir cabdiraxmaan
intaa kadib halkan waxaan ka akhrin doonaa bayaan aan soo saarnay beesha todoba tol iyo toore markii ay tashatay oo saddex beri wadatash u fadhiday fadhigaasoo ka soo baxay bayaankan aan akhri doono bismi illaahi raxmaani raxiim kulan ballaaran oo ay yeesheen afari tobanka bisha saddexaad kun afar boqol afartan afar hijri waxgaradka beesha tunni toddoba tol iyo toore ayaa waxay ka soo saareen bayaan ka kooban dhowrkan qodob oo hoos ku xusan kow waxaan ballanqaadaynaa difaaca diinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka labo waxaan caddaynaynaa inaan mujaahidiinta ku garab istaagno naf iyo maal saddex beeshu waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay gaal iyo gaala raac dhinacoodana aan islaamka looga soo dhacaynin bayaanka ay soo saartay beesha tuni oo sii socda ayaa waxaa lagu yidhi afar haddaan nahay hoggaanka toddoba tol iyo toore waxaan faraynaa dadka beesha ku abtirsada ee la shaqeeya gaalada inay isaga soo baxaan safka gaalada shan waxaan ka soo horjeednaa abaabul kasta oo lagu burburinayo ku dhaqanka shareecada iyo ehelkeeda lix waxaan caddaynaynaa inaysanna matelin odayaasha ku hadla magaca beesha ee gaalada la safan toddobo waxaan dadka muslimiinta ah ku boorinaynaa inaysan ku kadsoomin beenta ay wadaan gaalada iyo gaaloraacyada islamarkaana ay xasuustaan wanaagga aan ku helnay ku dhaqanka shareecada islaamka wabillaahi towfiiq
bayaanka kadib waxaa kulanka ka hadlay odayaasha dhaqanka ee beesha kuwaasoo ayiday qodobada ka soo baxay kulanka beesha tuni waybaa go-aansatay inaad diinta islaamka diinta inaad difaacdo inaad walaalagii mujaahidiinta garab dhoogsata inaad gaali iyo gaaliraac meel isku digid maywaala beesha tuni haddaa muslim ahayta haddana muslim wa laakiin jaak haddii ilaahay dhe beesha tuni may ballanqaadaytay inaad mujaahidiinta garab dhoogsata garab siita asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illaahi gaala hasan gurguurta wah waa ka qaban waaye waxna waa u tari weyse idinkana waxma idin taraysa hasan gurguurta waa u tari weyse bannaanka ma wisle ku raadana mana reer baadiyu raadana oo geel racanaya nin geel racanaya wax kuuma galo waxaad yeelaysaan xadda gooray goor tahay intii waqti aad taaganteen ka soo baxa gaalada hoosteeda halkaas idinka aad taaganteen ka soo baxa annaga waxaan diyaar u nahay in macna wixii gaal raaca oon beri aan ka nahay haddii aan nahay beesha toddoba tol iyo tooro meel kastoo aan joogno waxaan idin sheegaynaa in macnaa aniga iyo adinka aan isku qadiyad aan ahayno kalbacla aan ahay ayaa idin sheegaynaa beelo badan oo soomaaliyeed ayaa horay u sheegay inay si buuxda u garab taagan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna wacad ku mareen inay la dagaalami doonaan ciidan kasta oo kusoo xadgudba deegaanadooda cali wajiis ayaa qiray in xeerka ciqaabta ee dowladda iyo dastuurka ay ka buuxaan gaalnimo badan maxamed daahir cali suw ayaa faahfaahinaya cali wajiis oo ahaa la taliyihii farmaajo kana mid ah wadaadaha u fatwooda dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ayaa markii ugu horeysay qiray in xeerka ciqaabta ee dowladda iyo dastuurku ka buuxaan kufriyaad badan garsoorka dowladda federaalkana yahay mid aan cadaalad ahayn oo laaluush ku dhisan wuxuu soo hadal qaaday dhul isaga laga baadi rabay sida uu hadalka u dhigay filimaantii labiyo tobanka xalqa ahaa ee saa'a maa yaxkumuun ayaa aad u fadeexeeyey dowladda federaalka ah iyo wadaadaha u fatwooda waxaana ku jira cali wajiis oo kitaabka qur'aanka quursanaya laakiin haatan waxa uu u muuqdaa in uu qirayo qayb ka mid ah kufriyaadka dastuurka isagoo waraysi siinaya mid ka mid a warbaahinta maxalliga ah ayaa waxa uu ugu horeyn ka hadlayaa xeerka ciqaabta xeer ciqaabeed oo talaan leeyahay in la xukuntamo waa daaquud ataxakum ila daaquud waay dowladda waa u sheegnay qadaha soomaaliya sidiisaba jumlatan wa tafsiilan qalaada badanaa ka buuxa hadda ka hor bilmunaasaba aniga maxkamad qadiyad aniga dadka nagala dhexaysay ayaa nin guddoomiye maxkamadeedaan weydiiyey markaasaan waxaa idhi niyahow nimanaa dhulkeenna isaga habsaday markaasaa weliba loo xukumay nin kale nin kale xukuma markaasaa ninkii racfaan aan ka qaatay loo baahnaa ani daar maxmud gala askaayn dhulka bilmunaasaba saaxiibkay dhulan gadano lacag nagu soo galo ahay nimaa inta maxkamad tagoo sheegto shaazuul soo samaystaa loo xukumay maxkamadan ka mid a kuwaan mid alle oo dadkii ahalka u ahay meesha inta badan ahl uma ahanba marka garsoorka marka adoo qaanuunka cuqubaadka sheegaysaahe meesha dhammaa wada yaabanba oo u baahan shaqa badan in laga qabto cali wajiis sidoo kale waxa uu ka hadlay dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalka waa akhriyey ilaa hadda wax diinta toos uga hormaanaya kuma arkin caamatan aniga sheekh bashiir isla akhrin waxaa uga jira astaqfirullah waxaa uga jira wax diinta toos uga hormaanaya intaan akhrinay qodobka sheegaya tirsigiisa hadda ma helo qaanuunka ama xeerka xuquuqul insaanka ee afartii siyadda la soo saaray oo dowladda soomaaliya si duuduub ay u qaadatay khata kabiir waa leannahu saddex kufriyaa ku dhex jira gaalnimo dalalka islaamku marka waxay sameeyaan laba siiqay isticmaalaan inay yidhaahiin xeerka xuquuqul insaanka ee afartii siyadda soo baxay waa aqbalnay ilaa saddex qodob maahine saddexday ka soo reebaan qaarna waxay yidhaaheen waa aqbalnay waxaan ka hor imaanayn sharcada islaamka wadamada islaamku saasay sameeyaan annaga labadii midna ma dhihin waa duuduubaan u qaadanna maxaa ku dhex jira waxaa ku dhex jira saddex eray oo saddex qaacido oo gaalnimo ah midda koobaad waxa waaye waa guurka wuxuu leeyahay qofku wuxuu xaq wuxuu xor u yahay inuu ciddou rabo guursado iyadoon loo fiirin diin iyo madab iyo sinji si kastaba ha ahaatee iyadoo dowladda federaalka ay sidaasi tahay ayuu cali wajiis haddana dhanka kale bulshada ugu baaqaya inay la shaqeeyaan oo ay u dhintaan dowladda federaalka lana dagaalamaan xarakada shabaabulmujaahidiin oo dabaqaysa shareecada islaamka warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan in ka badan toban qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay gobolka bundagora ee bartamaha dalka maali wararka ka imaanaya bartamaha waddanka maali ayaa waxa ay sheegayeen in qarax culus lala beegsaday gaadhi bas ah oo ay saarnaayeen rakaha fara badan waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen in ka badan kow iyo toban qof iyadoona tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen wuxuu ka dhacay qaraxa waddada dheer ee xidhiidhisa gobolka bandaguura iyo sidoo kale deegaanka boronka sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka ee waddankaas oo ay warbaahinta gudaha soo xiganayso ayaa wuxuu tilmaamay in qaraxii lala egtay gaariga baska uu ahaa mid aad u xooggan ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi oo ay dadka badani ku dhinteen waddanka maali wuxuu ka mid yahay waddamada ay shishayaha ku duuleen islamarkaana dhibaatooyinka ba'an ka geysanayaan warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inagaa intaa